جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي
bismillaahi araxmaani araxiim waa subax sabti ah taariikhda hijrigan ay ku beegan tahay labada bisha shacbaan sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada ugu doorka roon oo warka subax idaacadda islaamiga andalus kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahisay sawirada dagaallo lagu jebiyey murtadiinta oo ka dhacay duleedka degmada buulaburde ee bariga wilaayada hiiraan dowladda xabashida itoobiya iyo kooxda ridara soomaaliya ayaa safka hore ka galay liiska xukuumadaha uu maraykanka ka jartay dhaqaalihii uu siin jiray madaxa kooxda ridara soomaaliya ayaa walaa xooggan ka muujiyey awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab xilli uu ku jabay duulaankii uu ku soo qaaday qeybo ka mida wilaayaadka islaamiga khilaafka u dhexeeya kooxda ridada iyo siyaasiyiinta mucaaradka ayaa la sheegay in uu sababi doono dagaal gacan ka hadal ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar qorshaysan oo ay la beegsadeen cadowga allah ka fuliyey deegaan ka tirsan wilaayada bakool wilaayada islaamiga ee gadooh ayaa diyo dhiig noolla u kala wareejisay laba beelood kadib munaasabad ka dhacday degmada ceelcadde ee wilaayadaas mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee bakool ayaa ka qayb galay munaasabad dib loogu furayey iskuulka abuubakar sidiiq ee deegaanka ceel ansaar ee wilaayada bakool ardayda macadka suldaan cabbaas ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose iyo waxgaradka beesha jiide ayaa kusoo gabagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaas
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي waxaad wada dhegaysateen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo haatanna ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahisay sawirada dagaallo lagu jebiyey murtadiinta oo ka dhacay duleedka degmada buulaburde ee bariga wilaayada hiiraan xaaris cabdulqaadir ayaa warbixintan inoo haya maalmihii lasoo dhaafay dagaalo si adah loogu jebiyey murtadiinta ayaa waxay ka dhacayeen deegaanka beerey abaal ee dhaca bariga wilaayada islaamiga hiiraan halkaas oo laga soo warinayay khasaare culus oo gaaray murtadiinta kadib markii dharbaaxoyn isxigxiga ay geysatay towxiidku kala duldhaceen mariishaa dhaqdhaqaaqyo ka sameynaya dulaadka degmada buulaburde mid ka mid a dagaaladii ugu horreeyey ee lagu boqnagooyey murtadiinta waxa uu dhacay maalintii arbacada ee taariikhda ku beegneyd sagaal iyo labaatankii rajab xilligaas oo mariishaadku martigeliyeen guuldarro aysan marnaba filan xilli ay kibir isla qaadqaadayeen fiidnimadii xalay waxay muasasaad kataab oo kamaradeeda goobjoog ahayd mashadka guuldarooyinka cadowga ee dagaaladii beerayabaal ee faafisay muuqaalo itus oo itaabsii ah kuwaasoo bannaanka soo dhigaya baaxadda oo la ekaa khasaarihii gaaray cadowga laguna daawan karo bakhtiyada askartiga ee idaacadda islaamiga andalus baahisay in looga firxaday goobta dagaalka kadib markii saaxiibadood ay ridowadaagga yihiin kuwaasoo la firxaday qayb un ka mid ah tirada maliishaadkii lagu dila dagaaladii arbacada kama marna muuqaalada ee faafisa alkataab ee sawirada ah in lagu arkayo sida dhulka ugu dhaceen maliishaadka dhulfasaadiin ka waday bariga wilaayada hiiraan kuwaasoo allah fadligii ay mid mid u riday xabadda mujaahidiinta mujaahidiinta oo tooganaya maliishaadka ridada ah bakhtiyada oo la isbarkiyey iyo qoryaha dalandooriga u dhaca oo lagu tooganayo maliishaadka firxadka ah ayaana waxay qayb ka yihiin sawirada ay xalay baahisay mu-asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab sidoo kale sawiradan oo gaaraya ku dhowaad labaatan sawir ayaa waxaa lagu arkayaa gaari noocan oo hada ay mujaahidiintu ka furteen cadowga kaasoo qayb ka ah khanaa'im kala duwan oo ay ku jiraan hub oo ay mujaahidiintu allah fadligii ka heleen dagaalkaasi arbacadii lasoo dhaafay iyo maalintii xigtay ee khamiistaba waxaa dagaalo culus oo ka dhacay deegaanka beerayabaal oo dhaca dulaadka buula burda ee mujaahidiintu casharo adag oo ay wax ka baran karaan murtadiinta ugu dhigeen qayb ka mid a maliishaadkii u helanaa in ay mar kale carqaladeeyaan ku dhaqanka shareecada islaamka kuwaas oo saacado xidhiir ah maalmihii lasoo dhaafay ula kulmayey darabaad xoogan oo kaga imaanayay geesyada tawxiidka u taagan difaaca shareecada islaamka kuwaas oo ku khasbay cadowga in iyagoo dusha ku wata dhiigbax xoogan iyo khasaare baaxad lahayd dib uga gurtaan goobihii ay usoo duulaan tageen mahadsanid xaaris dowladda xabashida itoobiya iyo kooxda riddada soomaaliya ayaa safka hore ka galay liiska xukuumadaha uu maraykanku ka jartay dhaqaalihii uu siin jiray warbixintan waxaa qalinka u qaatay cabdulqaadir maxamed rabbaani go-aankii dhowaan ee gaartay dowladda salifiyadda ah ee maraykanka ee ay ku joojisay dhaqaalihii ay siin jirtay dalalka dibadda ayaa saameyn ku yeeshay qaar ka mid ah dowladaha qaaradda afrika ee ku lugta leh duulaanka salibiga ah ee lagu soo qaaday dalkeenna muslimka ah ee soomaaliya shaxda liiskan dalalka ugu horeeya ee ku tiirsanaa taageerada maaliyadeed ee dowladda maraykanka waxaa safka hore oga jira kooxda riddada soomaaliya iyo dowladda xabashida etoobiya sida ku cad warbixinno soo baxay tobanka dowladood ee maraykanku lacagaha ugu badan siiyo waxaa ugu horeeya dalka ukrain yuhuudda etoobiya urdun masar iyo soomaaliya kooxda riddada soomaaliya oo ka walaacsan in gaal donald trump uu ciidamadiisa kala baxo soomaaliya ayaa bishii nofembar ee lasoo dhaafay lacago laaluush ah waxa ay siisay shirkad ameerikan ah si ay trump ugu qanciso in uusan ciidamadiisa kala bixin dalka soomaaliya mashruuca la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada ee uu maraykanku ka wada soomaaliya ayaan laga gaarin wax natiijo ah oo la taaban karo arrinkaas oo niyadjab weyn ku keenay xukuumadda washington taasoo hadda ka cagajiidaysa sii maalgelinta maleesheedka murtadiinta iyo ciidanka afrikaanta calooshood u shakaystayaasha ah mahadsanid rabbaani madaxa kooxda riddada soomaaliya ayaa walaa xoogan ka muujiyey awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab xilli uu ku jabay duulaankii uu ku soo qaaday qeybo ka mid a wilaayaadka islaamiga sida warbixintan uu ku hayo ilyaas cabdulaah murtad xasan sheekh maxamuud madaxa kooxda riddada soomaaliya ayaa saacadihii lasoo dhaafay waraysi uu siiyey mid ka mid ah wargeysyada maraykanka waxa uu kaga dhawaajiyey dhinacyo dhowr ah sida lixaadsiga awoodda ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab mid ka mid ah suxufiyiinta ka howlgala joornaalka washington bost ee ka soo baxa dalka maraykanka oo gurguurta waraysi kula yeeshay kulanka sanadlaha ah ee dhaqaalaha adduunka ee ka socda magaalada daafos ee dalka switzerlan ayaa wax laga weydiiyey jawaanib kala duwan oo ku saabsan xaaladda dalka iyo halka uu maraya ballanqaadkiisii ahaa in muddo kooban uu ku soo afjarayo mujaahidiinta bariga afrika waxaa murtadkan ugu horrayntii la weydiiyey waxa u qabsoomay muddaxileedkiisan si gaar ahaaneyd marka laga hadlayo loodinta cududda mujaahidiinta al-shabaab maadaama uu doorashadiisii kadib sheegay in ajandihiisa ugu horeeyaba uu yahay in muddo laba sano ah uu ku soo afmeero guud ahaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab murtad xasan sheekh maxamuud ayaa qiray in libaaxyada bariga afrika ay weli yihiin awood jirta oo aysan uga adkaan sidii ay doonayeen waxuuna yidhi siddeed iyo tobankii sane ee lasoo dhaafay waxaan al-shabaab kula dagaalanay qaab ciidan iyo qaab dhaqaale intuba welina dabcan si buuxda looma jebin mar gurgurta la weydiiyey waxa ay ka filanayaan maamulka cusub ee maraykanka iyo siyaasadda trump uu doonayay inuu ku wajaha arrimaha dibadda ayuu ku cataabay in ay ka filanayaan wanaag isagoo isku muujinaya in ay ku jiraan dadaal xooggan ayna mudan yihiin in aanan laga jaran kaalmada kala duwan maadaama xukuumaddiisuba ay ku dhisan tahay dawarsiga iyo sandareertada yar ee ay ka helaan galbeedka iyo xulafadiisa waraysiga oo sii socda ayaa markan murtad xasan sheekh maxamuud waxaa lagu weydiinayaa halkii ay ku dambeysay lacagtii halka bilyan ee dollar ahayd ee sannadkii laba kun saddex iyo labaatan ay ka heleen dhanka maraykanka taasoo u badnayd kaalmo milatari waxa uu gurgurtay isagoo fadeexa kacarar ah sheegay in cadadka lacagta intaas la eg aysan ku bixin dhanka ciidanka balse badanaa ay u adeegsadeen qaab gargaar bini'aadannimo taa oo ah mid kale oo xaqiiqada ka fog marka la milicsada xaqiiqada ka jirta goobaha riddada ay ku sugan yihiin in shacabka wax la siiya iska baddaaya waaba haddii ay u nabadgashay hantidoodii yareed ee ay haysteen waraysiga washington bost oo sii socda ayaa murtad xasan sheekh maxamuud lagu weydiiyey waxaa dhici kara haddii maraykanku uu mar kale ciidankiisa ka saarto soomaaliya sidaba dhacday muddaxileedkii hore uu aqalka cad ku sugnaa ninka soo rogaal celiyey ee donald trump waxa uu sheegay isagoo ay ka muuqato baqdinta ku aadan arrinkaas in xukuumadda washington ay ka codsanayaan in midaas aysan ku degdegin taa beddelkeedna ayba kordhiyaan awooddooda soomaaliya balse midaas ayaa lagu tilmaamay qarow maalmeed maadaama trump markan uusan danaynayn siyaasadda arrimaha dibadda ee ku dhisan bixinta malaayiinta dollar ee faa'iida la'aanta ah gunaanadkii waxa uu waraysigan ku soo beegmay ayaa la dhihi karaa xilli xukuumadda xasan sheekh ay gadaal marsatay wakhtigeedii ugu badnaa ee kursiga natiijada colkii uu iclaamiyeyna ay noqotay mid fashil ku soo idlaatay waxaa hadda filasho loogu jirana ay tahay isqabqabsi siyaasadeed iyo in gurguurta uu kursiga kusii dangiigsanaado ilaa sannadda laba kun toddobiyo labaatan mahadsanid ilyas khilaafka u dhexeeya kooxda ridada iyo siyaasiyiinta mucaaradka ah ayaa la sheegay inuu sababi doono dagaal gacanka hadalla sida warbixintan uu ku haya nuur cali warsame abuushayba ismirwaaga siyaasadeed ee kooxda ridada iyo siyaasiyiinta mucaaradka ayaa gaaray meeshii ugu darneed arrinkaasoo saameeyey waxaa loogu yeero beesha caalamka oo ah heshiiyaha ku sugan xerada xalane ee sida dadban u maamula kooxda ridada ilwereedo ayaa sheegaya in xildhibaano iyo siyaasiyiin mucaarad ah ay gudbiyeen dacwad ka dhan ah xasan gurgurte oo ay ku eedeeyeen inuu abaabulayo dagaal u dhexeeya murtadiinta dhexdooda mucaaradka ayaa la sheegayaa inay wadaan hub ururintii ugu xooganayd iyagoona qoranaya maleeshiyaad ay doonayaan inay ku carqaladeeyaan damaca murtada gurgurte ee ah abaabulka wax loogu yeero doorasho qof iyo cod ah nin lagu magacaabo diini maxamed diini oo madax ka ah waxaa loogu yeero ururada bulshada rayidka ayaa saadaaliyey in muqdisho ay martigelin doonto xiisado hubaysan haddii xasan gurgurte uu sii wado abaabulka doorasho kusheega isagoo qiray khilaafka hadda jiray inuu yahay midkii ugu xumaa abid waxaa noo muuqda xaalad aada u adag oo dowladdii iyo maamul goboleedyadii ay kala taagan yihiin waxaa noo muuqda dowladda dhexdeeda xitaa inaysan aragtida doorashada ka midaysnayn waxaa noo muuqda in beesha caalamka laftigeeda maaragtay xoogaa isijiidka soomaalida laga daalay waxaa noo muuqda in mucaaradka laftigiisu uusan hal luqad ku hadlayn oo uusan midaysnayn oo ay la qabsadeen doorashooyinkii horo dadbanaa oo aysan marnaba u diyaargaroobin inay dhacdo doorasho ay qof doorasho qof iyo coda ay ka qayb galaan waxaa noo muuqda xaalad aada u adag oo aan ka cabsanayno bulsho rayd ahaan in soomaaliya jiritaankeeduba khatar galo haddii aragtida loo joojin maayo ay sii socoto wallahi horta waxna waa muuqdaan oo dee wax uma baahna sadar muuqdaa su-aal ka dhanaa la yihahdaa in dowladda iyo maamul goboleedyo badan ay maaragtay isdiidan yihiin waxaa jira in soomaalida khilaafkooda isjijiidkooda xilliga doorashada caalamka oo dhan uu ka daalay in dhibaatooyin gudaha hay jiraan oo dhaqaalo la-aan marka waxaan isleenaha culays markaan ka adag ma jirin yacni qiyaastii hadda labayo labaatankii labayo tobankii sane marka laga soo bilaabo lasoo dhaafay ilaa markii doorashada ugu horreysay lagu qabtay magaalada muqdisho mar walba oo mudduxileedka madaxda kooxda ridada uu sii dhammaanayo ayay bannaanka soo baxaan khilaafaadyada gurcan ee u dhexeeya murtadiinta balse hadda waxaa barbar socda boob dhaqaale oo uu wada murtad gurgurtay isagoona xaalufin ku haya dhammaan kaabayaasha dhaqaalaha dalka mahadsanid abuushayba ciidamada mujaahidiinta ayaa warar qorsheysan oo ay la beegsadeen cadowga alle ka fuliyey deegaan ka tirsan wilaayada bakool ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen eelaboorka degmada waajid ee wilaayada bakool oo saldhig u ah askarta kufaarta xabashida itoobiya xilliga weerarka waxaa eelaboorka ku sugneed diyaarad doonaysa inay halkaasi ka qaadda saraakiil murtadiin ah markii dagaalka uu bilowday ayay diyaaradda si deg deg ah garoonka kaga duushay sida aynu ku helnay warar xogogaala wilaayada islaamiga ee gado ayaa diya dhiig nool ah u kala wareejisay laba beelood kadib munaasabad ka dhacday degmada ceelcadde ee wilaayadaas warbixintan waxaa inoo haya casaam carafaat iyada ay wilaayad wada kulamada iyo dowraadka ay u qabanayso beelaha dega wilaayada ayaa waxaa munaasabad ballaaran oo laba beelood oo walaalaha diya dhignool ay ku kala qaadanaysay ka dhacday degmada ceelcadde diyadan dhignoolka ayaa waxaa kala qaadanayay beesha horaarsame iyo beesha bahaguleed oo ka mid ah beelaha dagawulayda waxaana diyada wareejinaysay beesha bahaguleed waxayna ku wareejinaysay beesha horaarsame oo ka dhashay qofka dhibka loo geystay iyadana odayaasha labada dhinac munaasabada ay ka hadleen nuur cabdi aadan nabadoonka beesha bahaguuleed saaka waxaan wareejinay diyo ay nagu lahaayeen geel labaatan halaad ah oo dhiignool ah oo ay nagu lahaayeen walaalaheen hawrarsame yaan ku wareejinay geelaas oo lagu qiimeeyey hashii lix boqoloo doolar waan ku wareejinay lacagtana guud ahaan marka la isku daro ay tahay laba iyo toban kun oo doolar waan ku wareejinay walaalaha gogasha noo dhigay oo walaayada islaamka oo gobolka gadee yaan u mahad celinaynaa beesha baha guuleed waxaan wareejinnay geel labaatan halaade oo dhiignoole oo muqallade eh, oo hashii lagu qiimeeyey lix boqol oo dollar oo markii la isku celiyey uu yahay labiyo toban kun oo dollare yaa annagoo beesha baha guuleeda odayaasheeda yaan wareejinnay waxaana ku wareejinnay walaalahana beesha hawraarsamo anoo magacayga yahay cabdiweli saal xirsi ahna beel hawraarsamo waxaan meeshaan ku caddaynaa beeshii baha guuleed geeli labaatanka ahalaad ahaay oo calaaha lix boqol lagu qaymeey oo isugoynay labayo tobanku noqdeen oo dhiignool ahaay baha guuleed waa ka guddoonnay annagoo beesha hawraarsamo khaasatan beesha aadan saleebaan waa ka guddoonnay alxamdulilaah ilaahay baa mahad iska leh waa siday odayaasha warku u soo sheegeen een, labaatan halaad oo dhiig nool ah anoo wakiilka diyaare xuseen aadan waan guddoonnay beesha bahaguuleed waynugu guddoomiyeen xaqaas waan qaadannay waan ku fiyoobaannay asalaamu calaykum waraxmatullah sidoo kale waxaa munaasabadda ka hadlay oo ka mid a martidii goobjoog ahayd nabadoon cali macalin aadan nabadoonka beesha reer yuusuf waxaan goobjoog ka nahay walaalaha beesha hawraarsamo iyo walaalaha kale oo beesha bahaguuleed een, ee isku lahaa geel xaqa oo dhignool ah geelaas oo labaatan halaad ah hashina lagu qiimeeyey lix boqol oo dollar geelaas isugeyn wuxuu noqday laba iyo toban kun oo dollar waxaan goobjoog ka nahay beesha bahaguuleed inay wareejisay beesha hawraarsamo lagu wareejiyey baan goobjoog ka nahay markhaati waxaan ka nahay in la guddoomay maxkamadda ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayada islaamiga gedo ayaa beelaha iyo guud ahaan bulshada ku dhaqan wilaayada ku kala saara shareecada islaamka mahadsanid casam mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee bakool ayaa ka qayb galay munaasabad dib loogu furayay iskuulka abubakar sidiiq ee deegaanka ceel ansaar ee wilaayada islaamiga ee bakool cabdiqani maxamed ayaa warbixintan inoo diyaariyey munaasabadan oo dib loogu furayey iskuulka abuubakar sidiiq ee deegaanka ceel ansaar kadib muddo saddex bilood ah oo dayactir lagu sameynayay ayaa ka dhacday gudaha xarunta iskuulka ah ee deegaankaasi munaasabada waxaa kasoo qaybgalay culimo mas-uuliyiin nuqabo waalidiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada waxaana ugu horeyn kelimad dardaaran u badan ka jeediyey waaliga wilaayada bokool sheekh cuthmaan abu cabdiraxmaan insha allahu tacaala dadka muslimiinta way ballanaa hay ku faa'iidaysadooy waana may wahaan waxbarasho manhaja un ka ganacsagna oo marka may waa dad culamaauddiine khubarae ahlu tawxiide caqiididio saafata idajiyeen umana muqarar ogsantiin unesco iyo dhibaatada dadka muslimiinta iyo kahayta lan ogayna male markii iskoolku dayactirshay inisdardaarmaani yasinka dul akrin muqararkii oo gaalada iyo hadejiyeeno murtadiinta suubiyan wakhaasatan unesco walaaslaaka min guuri inta ka akrini maana inta ka sheegni yaalka intiyariyin maskantiyo walqobadaas yamaylan baahanya inuu ku faa'iidaysado unugu qur-aanka barado kor wabitaali haddana culumta kalena barado kor iskoolna dhigado kor may ballana macallimiinta in may waa ardayda jadwal lan suubiyo lan habeeyo ardayga haddii buuse deeri toban shan jus ama labaatan jus hataa lanbahana dhigi korto arday qur-aanka dhammaytay meeloon su surno tare male maana malan baahan unu kale malan baahan marka insha allahu tacaala awlaada ayla ku xasadnay taasa dardaarmaan iskuulkun qolol oo dhisme ah yallaa ka ziyaadi oo cusub mayna lanka tala galay mu'asasatu alxikma faraca siddahaad insha allahu tacaala kan koowaad tijeeglo la ku furi kan lamaad buuroni la ku furi kan siddahaad mayla ku furahay magaalada eelansaar iskoolkiina dayactirka sababtis walaa fataran galli laka bilaabo baryay niin furin insha allahu tacaala arday baa hordhaan dhikadaasi fasalladii oo fadheeda doonan ardayda cusub ha ziyaado doontan wal qabado doona insha allahu taala intaasi kadib qaar ka mid ah nuqabada wilaayada ah oo xafladda goobjoog ah ayaa kalimaad kala duwan ka jeediyey maylanaa deegaamada dafe ka nool nicmo ilaahayna sii waxyaabaha allaha ka noolay walgorde uleese badan allaha ka noolay yunesko allaha ka noolay gaali keli oo yalay dadan weynta yalay dadan yerta walbarashadayalah maray horan kuwenin jeeka haddii walambarana gumaysi horreel galay ikhwaani hoob neefo gaale lanka maalado adan maalado koran hiblo hay maalu neefo gaale u jeeglameedko walan karsi koro digsigo adan saaradaan an koran gumaysin galaas maana lanko insaar eraas balku waram walla qoraw lankel lan gudbiyaw wala hortay oraba gumaysin galaase maylana wal hal baradooy maylana reer deegaanka haddii unahna in la dadaala wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu awalan maynka docaana dadki maalshay ka bii meelon wanaagun ka bii madarsadun abubakar sadiiq hanuuri maylana maalkin alla siin barkaay awlaadin iyo idin alla siin nuuri may kalasan lana amnigun ilaahayna sii ma ilaahay subxaana wa tacaala ilaahay ku baryaan in ilaahaynin raaji antaas kadib akhwaanii eedaan dadaalanna madarasan insha allahu tacaala nasada liin nuuriyay liinkay waqta dhow liinka kahay nuur shaban araga haytan hatana sii nuuru doonta mayna maktabka ballanqaaday tarbiyat wa tacliim odsigin kooyoy makan ay siin arday awlaadinin waayten odsigaanoo siin kooy doon kanan iyaraada doon macallimiin soor kale siin ku baahda doon إن شاء الله ونتاسنا كهذا إلهي سبحانه وتعالى كهلدانا جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ilaahay mahadle subxaana wa tacaala iskoolkan wisma daraasada magaalada ninkataala magaaga la siimay wahaa magaagii umutuntan ee lankiinka qaalsanay lahayu marka akhyaaray meninoo faday madarasadun korlan qaada tacmiiran wa tacliiman ini madarasada koran qaadnan yananoo fade haddii magaaladii iskoolkii una ka dhisani abubakar una erni madarasatu abibakrin una erni madaarista gobolka kataalana tankilidatiya nagata dhibaatadaasay unu suubini madarasadan oo loogu magacdaray saxaabigii weynaa ee abuubakar sidiiq allaha ka raali noqdee waxa ay ka mid tahay xarumaha waxbarasho ee ka howlgala wilaayada islaamiga ah ee bakool kuwaas oo hoos taga maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada mahadsanid cabdiqani ardayda macadka suldaan cabbaas ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe waa kan cusmaan axmed dhuubow dhowaan waxaa bandhig cilmiyeed heerkiisu sarreeyey sameeyey ardayda madarasada suldaan cabaas oo ay wax ku bartaan wiilasha iyo gabdhaha qabiilka jareerweyne taas oo furan muddo sannado ah laguna barto cilmiga sharciga bandhig ay sameeyeen ardayda ayaa waxaa ka soo qaybgalay culimo waalidiin waxgarad maamulka macallimiinta iyo ardayda madarasada suldaan cabaas sheekh cabdulqaadir ayaa ardayda kula dardaarmay inay ku dadaalaan barashada cilmiga sharciga dalika fadlullahi yu'tiihi man yashaa arrintaa waa fadli alle cid walbaba ma haysato dalabata madrasad suldaan cabaas nicmada aad haysataan iyo fursadda aad haysataan khayrka aad haysataan iyo waxbarashada aad haysataan cunug walba oo da'diinaa ma haysto mid shan jira iyo mid labaatan jira mid shan iyo toban jiroon alifba aqooninbaa buuxa inaad alle uga mahadisaan waa arrin weyn weeye oo aan idhaahno alxamdulilah alladii hadaana lihaada wamaa kunaa linahtadiya lowlaa an hadaana allah diinta ilaahi subxaana watacaala barashadeedu waa wax aad u qiimo badan saas darteed allah ma simin subxaana dadka aqoonta leh ee diintiisa yaqaana iyo dadka aqoonta aan lahayn alle ma simin oo wuxuu allah leeyahay qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun qaar ka mid ah ardayda ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed أقدم إليكم تبيان ما درسناه في مدرسة قل نظيرها في ولايات الإسلامية واجتهاد طلبتها وحرص شيوخها ومعلميها وتسميتها من مضى من نقبائها في طريق العزة والكرامة ألا فهي مدرسة سلطان عباس الذي قد صفته ضائرات أمريكي النصراني بحبي إليه أناشد له قائلا سلام الله عليك يا الإمام فقد طاب وطبت ما سعيت نقيب عادل رضي الأنام نقيبون العباس فهل سمعت maamulka madarasada suldaan cabaas ayaa dhankiisa ka hadlay waxyaabaha ay ardayda ku bartaan madarasada ardayda wax ku barto waxay isugu jiraan gabdho iyo wiilal waxayna ka kooban yihiin ilaa iyo lix fasal ayay ka kooban yihiin madrasada waxaa lagu dhigaa muqararka ama manhajka xarakatu shabaab ulmujaahidiin ay soo dejiyeen oo isugu jira qaybaha diiniga iyo maadiga labadabo suldaan cabdiraxmaan cali cabdi oo ah suldaanka guud ee qabiilka jareerweyne oo isna bandhiga ka hadlay ayaa ardayda ku booriyey inay ku sabraan barashada cilmiga cilmiga in mar kasta la siyaadsado iyo lambaahanya la kordhiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala aayadka marka yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waaladiina uutul cilma darajaad maanta dad sharaf leh culumo ah aqoon leh iyo atan بس إلا معنا ددالة خير إلهي سيل الدوني ددالك ددالك الدرا نينكي امتحانك oo ka baaso haddii ilaahay ogolaado ugu dambeyntii an suldaan cabdiraxmaan ee abaalmari doonya haddii ilaahay dho qof kasta ha dadaalo ugu dambeyntiina kulan u dhexeeya mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose iyo waxgaradka beesha jiide ayaa kusoo gebagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaas sida warbixintan uu ku faahfaahinaya bashiir muxiidiin abwayman xilli bulshada ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah beelbeel iyo qof qof ay isku garab taagayaan jihaadka ka socda bariga afrika ee la ysaga dhicinayo soo duuliyaasha iyo dablilfyada horarka ku ah diinta iyo dadka ayay dhankooda soo badanayaan beelaha manaabiirta iyo xaflaadka ka sheegaya sida ay naf iyo maalba ugu diyaargaroobeen sidii loo saramarin lahaa ku dhaqanka shareecada oo waddada loo marayo ay tahay jihaadka سيكون ولاش ما كي سفر وجه سو هاجر سيكون ولاش ما كي سفر وجه سو هاجر سيكون ولاش ما كي سفر وجه سو هاجر سيكون ولاش نما كي سفر وجه سواغر سعد بن وقاص فاضا سيما داكتا سيكون ولاش نما كي سفر وجه سواغر سهينا ميك حقونك سفر قلال كرنيم waa ku dhowaad konton isugu jira culimo salaadiin nuqabo iyo sidoo kale nabadoonnada ugu sarreeya beesha jiido ee degta koonfurta soomaaliya gaar ahaan qaybta shabeellada hoose ee deegaan ahaan ku firiirsan min aagga janaale ilaa iyo baraawe inuun asaa adeecna ilaahay baa amraashi amiir abu cubayda awaamiraas adeecan amiir abu cubayda amisom jaliisay ilaahay baa amraashi amiir abu cubayda itoobiyan jaliisay iyo amerikaanas
halkani waa degmada kurtunwaare oo ay ka dhacday munaasabad si heer sare loo soo agaasimay oo aysan u kala harin dhammaystirkeeda odayaasha iyo dhallinyarada beesha jiido waxaana ka soo qaybgalay marti kala duwan oo ay ku jiraan mas-uuliyiinta ugu sarraysa wilaayada shabeellada hoose iyo ahlu sharaf iyana lagu martiqaaday munaasabadda dhacday xafladdan oo aan nasiib u yeeshay inaan ka qaybgalo ayaa ahayd mid wadatay nashaadaad kala duwan kadib in muddo ah oo kulamo isdabajoog iyo dowlaad sharci ah ay ka soconayeen degmada kuruntuwaare waxay gebagabadii beesha jiida ay wacad ku martay inay garowsatay waajibkeeda dhankeedana islaamka looga imaan doonin iyagoona xafladda ka ballanqaaday in beesha ay u qaadeen mas-uuliyad diineed oo xoogga saaraysa waajibaadka islaamiga waxayna muujiyeen in naf iyo maalba ay la garab istaagayaan jihaadka waxaan od dheer od dheer aan ku maqashiinayaa nimanka la leeyahay muqdisho fadhiyo oo riddada ah oo u weyn xasan guurguurta beesha reer jiido go'aan bay gaartay inaan gacan haadis guurguurta iyo wixii la halmaala xataa annaga ha naga dhasho oo jiido ah oo meeshaas ku jiro baarlamaan ha ahaado warkooda maqli mayno annaga waxaan ku xirannahay kitaabka ilaahay sunnada rasuulka i- allah sunnada rasuulka waa sidaan u ballanqaadnay gaal yeeli mayno gaala raacna yeeli mayno Eh, annaga haddaan nahay beesha reer jiido eh, safar iyo wajas haddaanu nahay ballan waxaan ku qaadnay inaan dhammaano inaan dhammaano diinteenna iyo kitaabkeenna inaan difaacno aan diyaar u nahay beesha reer jiido haddaan
safka hore muslimiinta faquurta joos inay ku socdaan oo wixii duunta oo hurarka adowga oo soo socdo in ay dhabarjab ay diyaar uga yihiin in allahu akbar diyaar ballan iyo waxaan qaadnay inaan kitaabkeena kor aan u qaadno gacanta midig aan ka qabano sunnada rasuulkana goosdambeedka aan ka qabsano insha allah
kelimaadkii ay jeediyeen nabadoonnada waxaa barbar socday kelimaad iyo erayo ka soo go'ay oo ku baxayay lahjadda beesha reer jiido kuwaasoo ay ku muujinayeen sida ay garab iyo gacaltooyaba ugu hayaan mujaahidiinta waa kan naqiib fiile cismaan ibraahim naqiibka reer wajas ee jiido mahadcelin guud kadib kelmaddiisa waxa uu ku soo hadal qaaday xaaladaha uu dalka marayo walaayana maxadad asahli min xaraka ilaa tuulo oo oo hulata nus aas-aastay min awal min aakhar toosh nus aftiishinay aftiin egzaasanusay hiirji akadan gaam dowra eteh lamay ma adhaysi etuwadkaatal alxamdulillaah lisa dhaamna gaama lisa dhaamna kadaabaharka majidhaaku sigis olamaa shishiihaata dhaadegaata oo walka oo dawalka xasdalkaasha albana kow tafsaraasha waa fiidi wanay hadda daalnusay xiir hun ilshinusay xambaarnusay kadaabaarka waynusay baqan iyo beledba hadda daalnusay gaam hadday nagu jamnia waqti eg waaqica ka yiran inuu il dareerna waaqi jihaadaka dareeraashma oo loolam yir loolama kaag inuun asal qaadan oo dhabsa qaadan gaam akanyadaka atal yir hawuur hon aad shida meel walaa baaxa kool baxgooyokal xeelahadasna meed munaasabadii ka raacday degmada kuruntuwaare waxaa kelimad u badneed dardaaran sidoo kale ka jeediyey sheekh cabdisamed abuucabdiraxmaan oo ah waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose beesha hormuudka ka tihiin oo hoggaanka u tihiin waxaa la rabaa in la badbaadiyo oo dadka naarta ku daadanaya laga qabto oo guntiga lasoo qabto laga celiyo mas-uulna oo u tihiin iyagaa idin doortay inaad diinta ilaahay ku hoggaamisaan dadkaasaa waxay mas-uul u tihiin ilaahay subhana watacaala arrintaasna ugu dhowaada wixii aad barateen gaarsiiya qodobkaas waan dardaarmi lahaa waxaan kaloo dardaarmi lahaa in khayrka iyo wanaagga laga dhex shaqeeyo laga shaqeeyo reerka dhexdooda dacwada loo istaago kooda jaahilka ah wax la baro waxaan kaloo daarmaa ikhwaan ilaahina barakeeyo oo shalayna dee laga wada niqaashay oo maalmahana loo wada fadhiyey deegaanada la islaaxiyo oo dadka fasaadka iyo mukhadiraadka iyo daroogada ay mogtahay ku dhex wado in laga qabto waxaan kaloo daarmi lahaa ikhwaani ilaahina barakeeyo maanta cadowgeenna waan naqaanaa ilahay subana wataala hore u noogu sheegay wax maslaxad inaysan noo wadin ilahay subana wataala noo sheegay laakiin cadow waa noocyo badan yahay waa dhagar badan yahay dhagarta marka uu maleegayo dadka in loogu digo dadka wuxuu gacanhaatinayaa inuu wax u qabanayo u sheegtaa laakiin wax uma qabto dadka aan ugu digno dadkeena aan ka ceshanno war waxaas waa dhalanteed waxay munaasabadan imaanaysaa xilli wilaayad islaamigaha ee shabeellada hoose ay bilowday xoojinta iyo kulammada iyo dowlaadka diiradda lagu saarayo dardargelinta ku dhaqanka shareecada islaamka iyo garib istaagga jihaadka xilli jab xooggan iyo guuldarooyin saxiixiga dhabarka loo saariyey saliibiyiinta iyo murtadiinta duulaanka shareecala dirirkaa ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga ah أمير أبو عبيدة وأمير صديقني
aad buu u mahadsan yahay bashiir warbixintiisa waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo saako sabtiya idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu